الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا تردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta sagaal iyo tobanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari النصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
aad ayay u badan tahay in muslimiinta ay goor ay u duceeyaan shucuubta islaamiga ah gaar ahaan kuwa falastiin kashmiir rohingiya iyo dhammaan dhibanayaasha ku nool caalamka islaamka ah laakiin marka uu arrinka quseeyo turkistaanta bari iyo muslimiinta ay goor caalamka islaamka waa uu iska aamusaa waxaana inuu caddaatay in caalamkan aanu muslim dhab ahayn caalamka islaamku ma caabudo allaha raxmaanka raxiimka ah balse wuxuu caabudaa doolarka xisbiga shuuciga ah ee shiinaha hadalkan murugada iyo ciilka xambaarsan waxaa ku hadlay daahir amiin oo ah nin u dhaqdhaqaaqa muslimiinta ay goor soona maray xabsiyada dowladda shiinaha waana hadal ka tarjumaya sida muslimiinta turkistaanta bari uga niyad jabeen ihmaalka iyo qudlaanka ay kala kulmayaan walaalahooda muslimiinta ah wuxuu hadalkan ka tarjumayaa waaqicii qaraar ee ay maanta ku nool yihiin muslimiinta ahlu sunnaha ee daafaha dunida waxaa u kulmay seefaha saliibiyiinta shuuciyiinta iyo inta dabadhilifyada u ah ee ka jira caalamka islaamka in muslimiintu ay ku mashquulaan dhibaatooyinka haysta muslimiinta ku nool bartamaha caalamka islaamka sida falastiin ciraaq iyo meelaha la midka ah waxa ay keentay inay ka mashquulaan muslimiinta ku dhiban darafyada sida turkistaanta bari iyo meelaha la midka ah mid ka mid ah ma'saadka ay dareemayaan muslimiinta turkistaanta bari ugana daran dhibaatada haysata waa iyagoo arkaya in la iska iloobay qadiyaddooda dadkii walaalaha ay ahaayeenna kaga mashquuleen arrimo kale nebiga sala allahu calayhi wasallam waxa uu yidhi ma jiro qof muslim ah oo qudlaamiya qof kaloo muslim ah goob lagu tumanayo xurmadiisa laguna banaysanayo cirdigiisa ilaa qofkaas isaguna alla wuxuu hoojiyaa goob uu jecel yahay in loogu hiiliyo sidoo kale ma jiro qof muslim ah oo u hiiliya qof kaloo muslim ah goob lagu banaysanayo xurmadiisa laguna tumanayo cirdigiisa ilaa wuxuu ale qofkaasi u hiiliyaa goob uu jecel yahay in loogu hiiliyo haddaba maadaama aan looga fadhin dowladaha ka jira dunida islaamka inay u hiiliyaan muslimiinta dhiban ee turkistaanta bari oo ay iyaguba qayb ka yihiin dhibaatayntooda inta yar ee hubka qaadatay ee jihaadaysana aanay tabartooda iyo xeeladahooda gaarsiisnayn turkistaanta bari oo lagu saladay cadow dibadeed iyo mid daaqili ah oo ay dagaal kula jiraan waxaa jira waajib aanan marnaba ka dhacaynin dadka muslimiinta ah waajibka diineed ee qofka muslimka ah ka saaran walaalkiisa kale ee muslimka ah waa inuu u nusreeyaa wax weliba oo uu awoodo allahna waxa uu qur-aanka kariimka noogu sheegay in haddii diintana loogu gargaar weydiisto ay waajib nagu tahay inaan u heelinno dadkaa gargaarkana weydiistay arrimaha qof weliba oo muslim ah kaga aadan guud ahaan walaalihiisa dhibaataysan gaar ahaan ehelkeena turkistaanta bari waxaa ka mid ah inaan marka hore gilgilanin iimaankeena oo aan ogaanno in waxa ku dhacaya walaalaheenna uu yahay qadar iyo xikmad uu alla wato guushana ay ugu dambayn yeelan doonaan muslimiinta waxaa jirta arrin kale oo muhiim ah oo uu si gaar ah ugu baaqayo sheekh cabdulilaah waxay tahay arkan nimankan reer eh, turkistan maxaan u qaban karnaa haddii muslimiin leeyahay maxaa loo qaban karaa waynu ogaanay in dhib weyn ku jiraan mixnaday ku jiraan dhibta haysata dulliga iyo maaragtay dhibta lagu hayo maxaan qaban karnaa sidee qadiyadooda caalamka u gaadhsiin karnaa muslimiinta ugu sharxi karnaa marka waa lagaba maarmaa horta qadiyadan inaan soo saarno muujinno dadka u sharxno shucuurta muslimka ah aynu u u caddayno waxa meesha ka jira ama xukuumaadka soo maaha alxukuumaat almurtada soo maaha falaa nacuulu calayhim waxaan ka sugaynaa male waxay muslim u hayaanna ma jirto waxna ma farayno muslimiin oo gargaarna odhan mayno iyagaaba waxay tahay seeftii muslimiinta lagu- lagula dagaalamayay gaaladoo daabka haysatay waaba iyaga marka kuwa warkooda iska dhaafayna xukuumaad warkeeda meel baan iska dhigaynaa marka muslimiinta afraad ashkhaasta waxaa laga rabaa ibqaau hadihi alqadiya inay baaqi noqoto oo aan la ilaawin waajib bay ku tahay inay qadiyadan caddeeyaan meel walba ka sheegaan ay wadwadaan ay muslimiinta u sharxaan say qadiyad nool u noqoto aan la ilaawin oo iska baaba'da sidii andalus ku dhacdo oo kale sayan u dhicin qadiyada marka waxaa la samaynayaa kutubtaa lagu qorayaa majallaadka iyo jaraadka soo baxaa lagu qorayaa rasaa'ilkaa lagu qorayaa iyo tawaasulka maaragtay rasaa'il tawaasul alijtimaaci baa lagu qorayaa iyo internetka laga gudbinayaa warbaahintaa laga rabaa inuu gudbiso arrintooda ay ka hadasho oo usoo bandhigto dadweynaha muslimiinta marka munaasabaadka lagaga hadlayaa marka muslimaadku munaasabaad leeyihiin ciido iyo wixii lamida iyo meelihii kulamada waaweyn baa lagaga hadlayaa waxaa loo si maaragtay kuwooda banaanka degan ee soo hijrooday ee soo cararay ayaa waxaa loo suuragelinayaa inay sharxaan qadiyadan oo dadka kale muslimiinta ku dhexlooya u sharxaan shucuubta muslimka u sharxaan dowladda waxba loo sharxi maaye waxaa kaloo dadka tujaarta ee ganacsatada ee muslimiinta sheeganaya waxaa la gudboon inay gooyaan waxay china kasoo iibsanayaan aan waxna u dirin waxna kasoo iibsan muqaataca iqtisaadiya in lagu tijaariya in lala galo dowladdaas oo badaaca kasoo baxaya la gooyo suuqyo waaweyn bay chinuhu ku haystaan ku haystaan dalalka muslimka oo lacagta ay ku leynayaan muslimiinta ee turkistan sharqiya waa lacagta inaga faa'iidooyinka inaga helaan badaacay soo dhoofinayaan wey tujaarta marka ha ilaah inta ka cabsadaan inay nimankaas ayaan la ganacsan baa yaa la faraya ehelkeenna waxaan ka sugaynaa ama waxay inaga sugayaan ehelkeena turkiya ku nool turkiya sharciyan turkistan sharciya ku nool waxay inaga sugayaan wax badan bay inaga sugayaan oo dacam ah iyo kaalmay inaga sugayaan mid iyaga ka mid a oo dadkii jeelasha ku xirnaan jiray ah yaa sidan cabashadan soo soo gudbinaya wuxuu leeyahay magaciisa waxaa layaha daahir amiin wuxuu leeyahay waa nin maaratay raggii xidhnaan jiray oo turkistan sharciya jaynuhu ku xidheen oo wuxuu ahaa sajiin siyaasi siyaasad baa loo xidhay iyo inuu ka hadlay qadiyada oo uu gumaysiga diiday hore uu xidhnaan jiray ilaahina waa ka soo daayay hadda banaanku joogaa wuxuu leeyahay way badan tahay intaanu anagu ku dadaalay inaan muslimiinta u ducayno shucuubta muslimka u ducayno fii filastiin boorma iyo jamiic ma maaratay mudahadiin oo dhan waan u ducayn jirnay marka dhibta aanu aragno dhibta ku socota caalam islaami oo dhan shucuubta ku dulma waan u ducayn jiray laakiin arrintu markii annaga ay nagu timi oo hadda annagu arrintu annagana joogto oo marka aanu nala gumaysanaya saa naloo gelayo wuxuu leeyahy caalamulislaami wuu aamusan yahay shib buu naga yahay bikaamilihi dhammaantii marka waxaa noo cadaynaysaa waxaa aniga ii cadaanaya buu leeyahay ana hada alcaalam caalamkan islaamiga laysa musliman dadkan caalam islaamigan muslim xaqa maaha waajibaadkii la faray iyo waxay muslim xaqa ku lahayn bay kasoo bixi waayeen wuxuu leeyahy falcaalamu alislaamiyi laa yu'minu billah buu leeyahy walaa yacbud allah ilahna ma aaminsana mana caabudaan ilaahay bal yacbuduuna ow bal yacbudu caalam islaami wuxuu caabudaa buu leeyahay doolaraat alxisbi الshuuciي aلsiini doolaraadka dowladda shiinaha iyo xisbigooda shiiciga ayuu caabudaa oo waa la ganacsadaa oo dhaqaalahay ku qabaan bay danaynayaan oo diintii iyo akhlaaqdiiba waxaa looga tegey in jina lala ganacsado laga faa'iido ganacsiga iyagiyo udhexeeya jinaha ay ka faa'idaystaan ayay muslimiintu taasay cibaado ka dhigteen diintii iyo akhlaaqdiina way ka tageen ayuu leeyahay hadalkiisana wax badan baa ka jira cabashadiisuna waa mid maaragtay la qaadan karo wey فالحق لم يترك لي خلا يقاسمني الشجا عزمي يقاوي غربتي لو عشت دهري بلا وطن لله رفع شكاياتي marka aan ka soo tagno dhibaatooyinka kala duwan ee muslimiinta ay goor ku haysta gudaha dhulka turkistaanta bari ee gumaysiga ku jira waxay muslimiinta dhibaato middaasi u dhow ku haysataa daafaha caalamka gaar ahaan dalalka ay magangelyada ku tageen maraykanka ayaa ka mid ah meelaha ay ku sugan yihiin shakhsiyaad ka soo cararay jaxiimada shiinaha ee xabsiyada turkistaanta bari waxaana dadkan ay dowladda maraykanka siisay magangelyo siyaasadeed laakiin ujeedka washington ma ahan mid bani aadannimo waxay doonaysaa inay ku cadaadiso dowladda shiinaha oo uu kala dhexeeyo dagaal qabow iyo mid xagga dhaqaalaha ah maadaama shiinaha iyo maraykankuba ay laba gaalo yihiin waxay dowladda maraykanku ku cadaadisay dadka magangelyada siyaasadeed ay siisay inay tanaasulaad ka sameeyaan diinkooda iyo dhaqankooda haweenka ayaa u badan dadka ka soo jeeda turkistaanta bari ee ku sugan dalka maraykanka waxaana intooda badan lagu qanciyey inay xijaabka iska dhigaan iyagoo qaawan ayayna ka soo muuqdaan warbaahinta maraykanka marka ay dowladda maraykanka doonayso inay ku cadaadiso shiinaha malafka waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ma jirto imtiyaasaad gaar ah oo ay muslimiinta turkistaanta bari ku haystaan dalka maraykanka ah marka laga yimaado in shacaa'irta diineed qaarkood sida salaada iyo soonka loo ogol yahay taasoo ay kala siman yihiin guud ahaan muslimiinta ku nool dalka maraykanka ee isugu jira kuwa ka tegay dalalka caalamka iyo kuwa u dhashay dalkaasi intaba maraykanka oo ku dhaqma diinta dimuqraadiyadda ayaa dadka ugu fasira in ay tahay mid ilaalinayso xuquuqda qofka bani'aadamka ah haddana maraykanku waxa uu ku dhaqmaa arrimahaasi guracan aqoon-yahan maxamuud ugaas ayaana ka waramaya sirta arrintaasi ka dambaysa marka laga hadlo xorriyadda ay muslimiintan ay qoriyiintu ay ku haystaan tusaale ahaan maraykankaoo kale waxaa u baahan horta in la xasuusnaado in ay muslimiinta ay qorku ay ka mid yihiin muslimiinta uu caalamka ku birtalmaameedsanaya maraykanku yacni asagoo sida aan soo tilmaamnayba xabsiyada ka buuxiyey xabsiga guantanamo oo kale ka buuxiyey yacni dad badan oo maxaanku idhahda qowmiyaddan iyo dalkan iyo dhulkan u dhashay sacan sidaa darteed waxa ay uga duwan yihiin ama ay uga socan yihiin muslimiinta caalamka ee dowladdani birtilmaameedka joog joogtada ah iyo ay duulaanka joogtada iyo hagardaamada joogtada ay ku haysaa horta ma jirto marka koowaad marka labaad salaada iyo soomka iyo waxyaabaha lamidka ah oo cibaadaadka waa arrimo meelo gooni ah lagu sameeyo si hoosena loo sameeyo xaqiiqatan cid kastaana ay la imaan kartado ayadii iyadoo wixii ay doonto aaminsan ama xataa waxay doonto ku dhaqmaysa yacnii xorriyad qofku uu haysto inuu salaad tukado ama uu soomo ama cibaado si hoose meel gooniya loogu samaynayaa yacni inuu xorriyad u haystaa arrintaasuna kama dhigna xorriyad diineed oo xaqiiqatan inuu qofku xor u ahaado inuu salaad tukado shanta salaadood tukada xorriyad diineed kama dhigno ugu yaraan marka diinta laga warramaya diinta islaamka ay tahay ugu dambeynta ama qodobka saddexaad oo arrintaa laga tilmaami karaa wuxuu yahay xorriyadda maraykanka taalla ama dimuqraadiyaddu ay qabto ama ay ogashahay ama dimuqraadiyiintu ay sheegtaani waxa weeye xorriyadda ah in uu qofku dimuqraadi noqdo ama uu dimuqraadi ku noqdo ama si kale marka loo dhigo dimuqraadiyaddu waxa ay qofka xorriyad u siinaysaa inuu dimuqraadi noqdo keliya laa akhar walaa aqal tusaale ahaan haddaan arrintaa tusaale ka bixinno qofka maraykanka jooga dimuqraadiyaddu waxay u ogashahay diintuu doono inuu caayo aflagaadeeyo nebiguu doono inuu wax ka sheego xataa ilaahay khaaliqu haada alkown inuu aflagaadeeyo laakiin uma ogola yani dimuqraadiyaddu uma ogola oo xorriyad uma siinayso inuu qaniisiinta iyo l g b t q-ga waxay dhahaan inuu aflagaadeeyo oo uu xataa wax ka sheego oo diido uma ogola sababtu waxa weeye dimuqraadiyaddu way ogoshahay oo ma diideyso dee in nebi la caayo laakiin way diideysaa oo dimuqraadiyaddii bay kasoo horjeedaa in maxaanku yidhahdaa la caayo qaniisiinta iyo l g b t q-ga sidaa darteed dimuqraadiyaddu waxa ay u ogoshahay qofka inuu dimuqraadiya noqdo wayna kasoo horjeedaa oo ma ogolaanayso oo ma ogolaan karto in wax dimuqraadiyadda kasoo horjeedo lidku uu qofku xor u noqdo sida islaamkuba uusan u ogolaan karinin wax islaamka kasoo horjeeda in qofku uu maxaanku irahdaa xor u noqdo ama uu la yimaado maxaanku irahdaa ama uu ku hadlo dimuqraadiyaddu marka iyo xorriyadda reer galbeedku ay sheegtaan ama ay dadka ku qaldaani keliya waa in qofku uu bilaadiini mulxida oo xaraglaa uu noqdo intaa keliya unbuu qofku maxaanku yidhaahdaa uu xor u yahay لمنا الإجباب المخازي والثنايا محيينا لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا turkiga isaguna waa dal ka mid ah dalalka caalamka islaamka oo ay ku sugan yihiin jahaaliyadda ugu badan ee ka soo jeeda dhulka turkistaanta bari waxaana tani ay fududayso iyadoo qowmiyadda ay goor ay asal ahaan ka soo jeedo cirqiga ballaaran ee turkida magaalooyinka waaweyn ee istaanbuul iyo ankara ee dalka turkiga ayaa waxaa deggan qoysas badan oo ka mid ah muslimiinta turkistaanta bari waxayna halkaasi ku haystaan nolol aad u dhaanta tii ay ku haysteen dalka ay ka soo carareen ee turkistaanta bari laakiin ma jirto amni buuxa oo ay dareemayaan muslimiinta ay goor ee deggan dalka turkiga saacad welibana waxa ay beelah u yihiin in isfaham ganacsi uu dhex maro turkiga iyo shiinaha kaas oo horseedi kara in shakhsiyaadka u oleeya muslimiinta ay goor ee degan dalka turkiga loo gacangeliyo xukuumadda beijing sanadkii dowladda turkiga iyo shiinaha ayaa kala saxiixday heshiis amni oo dhigaya in la isweydaarsado dadka ay labada dhinac doondoonayaan waana heshiis horudhaca u ahaa tallaabooyin ay turkiga ugu wareejisay shiinaha dad muslimiin ah oo ku sugnaa waddanka turkiga kuwaas oo lagu tilmaamay inay argagixisan yihiin sanadkii ayuu baarlamaanka turkigu saxiixay heshiiska amniga ah ay galeen dowladaha turkiga iyo shiinaha waxaana wixii markaasi ka dambeeyey la diiwaangeliyey shakhsiyaad muslimiin ay goor ah oo ay dowladda turkiga ku wareejisay shiinaha haweenay lagu magacaabo janiita jool walaasheeda zinita jool iyo laba gabdhood oo da'yar oo ay dhashay ayaa dabayaaqadii sanadkii ah waxaa lagu xiray magaalada ankara ee dalka turkiga iyadoo halkaas ku xiran ayay warbaahinta la hadashay waxayna muujisay cabsida ay ka qabto in loo gacangeliyo shiinaha toddobaadyo kadibna sidii ay ka baqaysay ayay wax u dhaceen oo qoyskii oo wada jira ayaa lagu wareejiyey xukuumadda cilmaaniyadda iyo ilxaadka ah ee shiinaha qoyskan oo keliya maahan dadka ka soo jeeda turkistaanta bari ay dowladda turkiga u gacangelisay shiinaha waxaana marar badan dadka u ooleeya muslimiinta ay goor ay warbaahinta u xaqiijiyeen in xukuumadda ankara ay dardar gelisay in shiinaha ay u dhiibto dad aan waxba galabsan dad ku dhow soddon kun oo ruux oo ka soo jeeda turkistaanta bari ayaa ku nool dalka turkiga ah waxaana sannadihii lasoo dhaafay ay dhowr jeer dhigeen dibadbaxyo cabasho ah oo ay ku muujinayaan walaacooda la xiriira in loo gacangeliyo shiinaha waxaana uu sheekh cabdulilaah sheegayaa in wax la biciidsado aanay ahayn in turkidu ay iibsadaan muslimiintaasi walaalaheenna ku nool turkistaan sharqiya waxay ku nool yihiin ma'saa ma'saa bay ku nool yihiin oo ku soo biiraysa ma'saadkii awalba ka socday iyo dhibtii ka socotay kashmiir ka socotay falastiin ka socotay rohinqiya ka socotay iyay ku soo biirtay maanta qadiyadan iyadana halkii sidii loo baabi'inaya kuwaas ayaa loo baabi'inaya dowladdan markaa shuuciyadda shiinaha xamlad bay soo qaadeen oo wax naxariisa aan lahayn oo hadafkeedu yahay ibaadatu shacbi alayqyuri shacabka meeshaa ku nool ee turkistan sharqiya ku nool sharqiya ku nool inay tirtiraan oo ay hawiyadiisa islaamka iyo dhaqankii islaamka meesha ka saaraan markay taasu dhacday qaar badan oo ka mid a dadkaas way carareen bannaankay u baxsadeen qaxooti bay noqdeen khaarijka ayay aadeen dalkoodii bay ka baxeen dalalkay aadeen markaa oo ay u jahaysteen oo aadeen oo u qaxeen waxaa ka mid ahay turkiya turkiya maxay ugu qaxeen awalan waa sha waa dad isku cirqiga weeyaan kuwaasna waa atraag kuwan maanta ankara xukume ee dowlad turkiya layahahno iyaguna waa atraag turkigu waa shacab weyn oo ku nool aasiya wusta iyo meelahaas asligiisu yahay aada u badan weeye hadda shantan dowladood ee ruushka kasoo goay ama soviet kasoo goay ee duwal aasiyada wusta la yidhaahdo tajikistan iyo usbekistan iyo qarqaystan iyo waxa lamida af turki bay ku hadlaan waa dad turkiya waa dadkii cumaaniyiinta maanta turki xubaa ay kasoo kasoo hijroodeen kasoo guureen qabiiladaas meeshaas kasoo jeeda oo ninkii la odhan jiray ardoqol oo cumaanka dhalay waa meeshii qabailkiisu kasoo hijroodeen waa shacab waaxid kuwaasa waxaa loo kala qaybiyaa turkistan sharqiya oo jinaha ku hoos jirta iyo turkistan algarbiya oo ruushku gumaysan jiray oo shan dowladood ahaa ruushka uu ku qasbay inay soviyedka kamid noqdaan maantana markuu soviyedkii kala daatay ma xorriyadoodii helay laakiin waa goorma goor diintoodii lagaga bedelay oo toddobaatan sano shuuciya haysatay oo dadkii markii shuuciyadu qabsanaysay meesha muslimka ahaa ay dhammaadeen ilmihiina ay ku koreen fi xukmi shuuci ku koreen iyo wasad xukmi shuuci ku koreen waa niman islam wax badan u haynin laakiin dee waa turki oo kuwaas jaynuba binyan bay isku cirqi yihiin sida inagu soomaali u nahay iyaguna isku yihiin kuwan ankara xukumo ee ninka la yidhaahdo ordogan hogaamiyana halkaasay kasoo jeedaan marka kuwan soo qaxay oo turkiga usoo qaxay waxay bidan yihiin maciin bay bideen waxay islahaayeen dadaad isku ciriq tihiin oo isku cid tihiin islaamna sheeganaya ayaa u tegaysaan shacabka turkiyana qaar badan oo muslim waa ku jiraa marka dowladda turkiyana markaas waxay ogolaatay dadkaa ka yimaada meesha kasoo qaxay dalkooda inay soo galaan bay u ogolaatay ilaa hadda waxaa la sheegay soddon kun oo dadkaa kamid a inay ku nool yihiin turkiya waana kuwan mudaharaadka sameynaya oo leeyaan la celinin bay leeyihiin leanna waxay ogaadeen turkiya inay heshiis la gashay shiinaha oo ay laxda haddii laga dalbado la celinaya og yihiin marka waxay isku haleynayeen dowlad turkiya waxay islahayn waa dowlad maadaama aad isku meel kasoo jeedaan oo isku hal qoomiya qoomiya awaaxi aad tihiin jeynaha idinma dhiibayaan waydin soo dhaweyna bay islahaayeen dee shacabka turkiga wuu soo soo dhaweeyey oo markii horeba isagaa culayska saaray dowladda in ogolaato dadkan hijrada in loo furo yimaadaan laakiin dadka meesha jooga ee xukunka haysta ee waxaa weeye waa dowlad maadi ah ee calmaani ah nato ka tirsan islaam wax raxmada iyo wax khayra aan u haynin danaha ay ka leedahay jaynaha ee ganacsiga ayaa kala weyn dadkan maaragtay muslimiinta ahee ay ay ku soo qaxay taasaa kala weyn maslaxadda iqtisaadka iyo ganacsiga iyo qaayada ugu weyn yaa dowladaha maanta jiroo dhan ba hadafkooda horta ah maadigaas wuxuu baxay ilaahan yucbadu biduuni illah buu noqday wax kasta maadada la dhaafsanaya maslaxada iyada ah oo maslaxatun fooqa kulli maslaxa maslaxad kasta waa ka sarreysaa in maadi la helo dhaqaalo la helo lala ganacsado adduunka gaalada oo marka ribxi iyo kasab la helo ayaa hadaf kasta oo ama islaamiya ama ikhlaaqiya ama diiniya taasaa ka horeyso marka nimankanu erdogan iyo dadkiisu raggiisu nimanka turkiya maanta u taliya sidii la mooday nimankaasu moodayeen maaha waa nimanka gaalada waa nimanka maaragtay nato matele meesha u jooga waa nimanka maaragtay muslimiinta maanta ugu daran waxay shaad waxay isku soo qariyeen inay muslim yihiin waxaa laga yaabaa inaad maqasho erdogan oo meelaha kale islaam baan nahay suu muslimiinta u beerlaxawsado ama shacabka reer turkiya ugu dejiya arrintaas halkaas mar isagoo le yuhuuddan cuna qabataynayna ayaan ka dhabahayn baad arkaysaa intaasaad maqlaysaa lakin wax ka jira ma laha marka nimankan soo cararay turkiya way dhiibaysaa cabsidan iyo khoofkan ay baqayaan in la celiya ka baqayaanna waa arrin dhab noqon karta oo dee ninkii taak waxba la galay heshiis buuba la galay xukuumaddii jaynaha marka heshiiskiiba hadduu meesha yaallo marka inay mudaaharaadaan oo yaan alcelin ay yihahdaan xaq bay uleeyihiin waana arrin ayi laxda mar kasta dhici karto in haddii jaynuhu dalbado aad aragto dadkii reer maaragtay turkistan sharqiya oo diyaaradaha laga buuxiyey oo dib loo celiyey wax la biciidsaday wax la fogeystay midna maaha lianna labadii dowlad baaba ku heshiiyay in la celiyo dadkan oo markaa nimankaas jaxiimaday kasoo carareen ee shuuxiyiinta in lagu celiyo oo markaa masiirkooda muxuu noqonayaa mid la xidho oo jeelasha inta laga buuxiyo diintana lagaga bedelo oo ilxaadka la cabsiiyo iyo mid naftaba laga gooyo ayay noqonaysaa turkiyana laa tataradad inna kama gaabanayso kama labalabaynayso shaki kasta oo farta ku fiiqdo china oo taa noo soo dhiib kama gaabanayso marka waxaan leenahay ilaahay maaragtay dadkaas faraj haw furo turkiyana yaan lagu dagmin muslim baa la moodayaa shacab muslimaa ku nool laakiin xukuuma calmaaniya kaafira dhaalima ayaa hoggaanka haysa maanta islaamna aan danu haynin bal islaamka kuwa ugu daran ee la dagaalamaya ka mid a maamulka ala sacuud ayaa isaguna ka mid ah dowladaha shiinaha u gacangeliyay dadka ay gooriyiinta ah dowladdan oo ka faa'iidaysanaysa mawqica muhiimka ah ay ku taalo kaas oo ah meel ay ku taamayaan tegitaankiisa dad badan oo muslimiin ah ayaa xadka ka dhigatay goob ay ku ugaarsato dadka muslimiinta ah dhowr ruux oo ka soo jeeda turkistaanta bari islamarkaana maka u tegay gudashada waajibaadka xajka ayuu gacanta ku dhigay maamulka ala sacuud isagoo markii dambena u gacan geliyey dowladda shiinaha wakaaladda wararka ee faransiiska ayaa iyadoo soo xiganaysa ila wareedyo kala duwan waxa ay sheegtay inay diiwaangelisay soddon howlgal oo dhiibis ah oo ay sameeyeen saddex dowladood oo ku yaala caalamka islaamka oo ay ka mid tahay sacuudiga waxaana dadka la qabtay lagu wareejiyey shiinaha dalka suuriya ee shaam ayaase ka duwan halkaas oo ay ku sugan yihiin dad aanan yareen oo ka soo jeeda turkistaanta bari waxaana dadka halkaasi tegay ay qayb ka ahaayeen kacdoonkii jihaadiga ahaa ee suuriya looga xoreeyey nuseeriyada qoysaska muslimiinta ah ee turkistaanta bari ayaa nolol wanaagsan ku haystay waqooyiga suuriya ka hor furashadii suuriya gaar ahaan magaalada idlib waxaana halkaasi uga furnaa macaahid sharci ah oo ay carruurtooda wax ku bartaan halka raggana ay ku ribaadayeen furumaha dagaalka iyagoo ka qaybgelayay jihaadka ka dhanka ah nuseeriyada إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تغيط مضاجعي فأنا الأسير
dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa qaybta sagaal iyo tobanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari tan iyo intaan xalqada xigta ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أمة الإسلام طال طريقنا فإلى متى يقضي علينا الفدفد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتمل توينا الأجرد وإلى متى الذل مقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى